bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeysadayaalka qiimageyga igle hawada noola dareerow waxaa ka dhowaada barnaamijkan kulanka warsan hameynimo sabtee u eednaya galaasa taariikhdaniya ka eedanta tumi isadeeda bilo tobanaad sanadka lamaada kun tumitumii siyeedka qodobada shilgadiisan barnaamijkaana uu nimaadunka dheegi doontaan qayba ku mid ah galabtan irigaabadkii saacada geeska afrikana ka eedanayti tumi ikow saacibar iyo mayba boog oog lama qofa naftood horyaale mayba iska oojeena beder iyo weliba hotelka bilan okyaalan lamanaska beledkum bay dhawo maybaana ku dhaladay khasaare in iska jara dhimasho iyo dheeba dhegeystayaala barnaamijkaanoo ka dheegi doontaan hoob anaga awoodale ogolaada maybaa kaloo barnaamijka ka dheegi doontaana tiibiyaaloo tiidbiisheenta iyo oo baalanta barye ka eedanta tumiya afarta oktoobar oo ee maalintii shacabka eedan badan iyo oo ka amudeen isgoyska zoobe ee beledka xamar iyo geeka tumi iyo sadiida oktoobar baydhaw maybaan haatee yeena maalin dad eedan badan iyo ka amudeen lama boog oogo oo isgarabyaalo oo ku dhiyeen beder iyo weliba bilan baryeyna mayba lukuwada ininka dhiida beledkum baydhawo hanisbambahuka eedan maalintaas si lahantow dhegeystayaal guddoomiyaalka xaafado godobahaan guddoomiyaha tobanka xaafadood ee beledkum baydhawo iyo mayba bulshada baydhawo onka baaqay ini hanisbambahaan tiig asarkuunu ku damboyti barnaamijkaa ka dheegi doontaan wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed waana eh afayka golaha iskaashiga maamul goboleedyada wadanka cabdulaahi sheekh xasan iyo geeki shirjaraa'id kusuka qobadii xafiiskii beledkum baydhaw mayba jawaabay hadalaha kuweeri madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabeelle kaasoo sheegay ini mar hore usuku bahi xubinnimaadii golaha iskaaladowka maamul goboleedyada wadanka dhegeystayaal shirkaas jaraa'id ee ka dheegi doontaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo geeka ku qiib galay munaasabad shiidla ka dhikaayay golihii murtida iyo madadaalada national theatre ee beledka xamar hadal u sameeyey ku jeedii madaxweynaga iyo dhugeysu doontaan maybaa kaloo dheegi doontaana madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo geekariyadanka nagadii garoowe oo ku haday intii usoo kuma qonaayey maamul goboleedka puntland wadamadii usahamari walaagii usaha kula kulmi dhegeystayaal barnaamijka ka dheegi doontaan barnaamijka uka maybahasku dubriday waan hasiinbiyey hilaal sheekh shaaib anna oo mukhtaar sheegeedan dalmareena siina dareerii doono sannaadana mayba kada daayi doone bilaal hilaal ha ka dhowaada kolkala iyo barnaamijka kulanka warsan degeysadayaalaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warsanga qodobadii aan hasiin kor mari dhammaantii oo halhalaan dhugusuu doontaana geeka maybaa ka eedinayday tumiyo sadiida oktoobar maybaana asargaabadkii ku dhiyayay beledkum baydhawo lama boog oogo ooyo fuliyeenga lamalang oo naftood horyaal ee taasoo ya sheegatii xarakada al-shabaaba khasaare dhimashi i dheeb in iska jarta ya ku dhalatii boog oogii ku dhiyi geeka beledkum baydhawo hotelka bilan ee beledkum baydhawo waana hakoorjeedka garaashka ikow iyo boogdo ku dhiidii meelaas oo la sheegay inay ka dhimadeena ilaa iyo shan qof dhiniga kalena beder makhaayida oo kiyaala lama nusku beledkum baydhawo meelungurdow afridoodka iyo yeena mayba ku dhiiday boogsaas oo kale dhimasho ii dheeb ku dhalati iyo oo khasaaraha dhimashada markiliska wada dar gudahaan kuweelaas ilaa iyo tuma iyo shan qof dheeb tiradiyo koron dhaafti ilaa iyo labaatameeyna mayba la dhikay isbitaal weynaaga beledkum baydhawo dadka intio badan yahaayeen dad rayid ee oo meelo kahaasawaay asarnimaadii yo oo wakhtiga boogdadhiyaasinihayti meelo meel eedan cameman bulsho badanniyo haniska bambaheen waana meelo kahaasawaayeen boogdun ya maybaha ka eeday wasanga maalinta baryeeye ka eedanta tumiya afarta oktoobar oo ee maalintii xasuuqii weynaaye ku dhiyey isgoyska zoobo ee beledka xamar ataasoo la ogiyo tirada dad ee ka dhimadeen barjooni ilaa hata meel raqi ruux iyo dhikeen la waaysanyo tacadiyadun inta badan la jaysadawna mayba lan-aaneeyay inio markaas sheeneen dhibaatooyin eedan badan oo dadka ilaa hataba qalbajokiyaadha saasaatoo dadkii geeka dheebta kudeertimay baa kumid hayay weriye ku tirsan idaacadda warsan oo la eraw cabdirashiid axmed ibraahim rajka kaasoo usiina dheeb fudud ha kudeerti bog oogii kudhii geeka beledkunbay dhawo madaweynaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iso orooga beledka nairobi ee wadanka kenya ayaa warbaahinta kuhowlgalaasa wadanka kenya uu soo waramaayay maybaa sheegay in isu ku tacsiyaw dadkii amuushadaha ku deerti boog oogii ku dhihi beledkun bay dhow dadka dheebtay ina ilaahay unkutuugi in unboogadhay mas-uuliyiin badan oo ku tirsan dowlad goboleedka maamulka gobolka iyo degmadii ayoona ha boogaden cisbitaal wiinaaga iyo oo markaasa dadkii dheebtaha deerti meele iyo markaas an ka sheegeen in dowlad goboleedka walku qobado doonaan dadka xaaladii oo la gorado waay beledkii maqrabnimaadun hirinaayay majarna wal dhaqdhaqaaq gaadiidka oo ku dareeriyay kaas oo dadweynahana iyo kulijobo isbitaalkii iyo weliba meelo kale ee xaafado iyo kashal dareereen iyo oo jidka weyn ee iskiiraaw beledka ilaa iyo weliba hotelka bilan usahaayay kooliibare eeyo suryin ciidamada amniga ahanaas iyo ammaanka sugaay rasaas badan iyo dhiyaasi dadka shacabka ena lakashal buryaw iyo oo isgoyska laha ku bilaawo tiirow ee isbitaalka ilaa iyo weliba cisbitaal weynaagi iyo hirinaayeen dadkana iyo markaas si hakamoodaan iyo waysnaayeen xabad badanna eedan dhiyaasi taasoo iyo ridaayeen ciidamada amniga wadna golowna kasheentii dadkii dheebtahan baheen ee cisbitaal weynaagi handeeri ma jaraan ilaa iyo hadda wal mas-uuliyiin oo ku hadalay una oo iska daynay dhoortooka la xiriirnay wasiirka warfaafinta iyo weliba wasiir ku-xigeenka amniga dhiniga khadka taleefonka oo eed mashquulun eh dartiena iyo kawayni khasaarada laha koobay yo wayba nagatay ilaa iyo toban iyo shan qof oo dhimasho ee labaatameyeyna dhaawac jowlaka dabiibo haya cisbitaal wiinaaga beledkun baydhabo baro bulshaduna hanu ku tirsan mutadawiciinta dhiniga gurmadka inteegan ee beledkun baydhawona mayba ha ka qoreyna in lansuubiyo gurmada deg deg ee dadka eedan dhiigbay ee anbaahan gargaar dhiniga dhiiga ee taasoo yeena muhiim eta in bulshada iska kaalmayta maadaama ye eta tan too dhiidi oo rabaani ee dhiniga ilaahayna ku qornaati inti dhimatay allan naxariiso inti dheebtayna ilaahay anboogadhay mayba ka guda jarnay dhiibowgii hore ee barnaamijkana kulanka warsan t b alooteed biisheentay iyo oo maalinta baryeeye ka eedanta tumiyo afarta oktoobar oo ee maalintii boog oog weynayay ku dhihiye beledka xamar isgoyska zoobo geekana asarkun hayti tumiyo sideeda oktoobar oo yeena astaysati maalin dhiiga ka deedahay beledkun bay dhowaaniyo ka amuudeen dheebnaha ku deertii dad rayid ee walban galabsana gudoomiyaha tobanka xaafadood ee beledkun baydhabo oo kol horo inti boog ogon ku dhiina beledkun baydhabo hala xiriir idaacadda warsan iyo bulshooyinta onka baaqi ini ha ku qiib galaan hanis bambahow baryayta likuwada ini reedlanka feri maalintii midoowayti ee beledka xamar dadka kumanaanka koran dhaafi ka amuudeen iyo oo ehelada dad badan oo dhawaysiinyo ilaa haatan balan tiriyo hay inay maalintaasi oo ka baxeen hataba waa ku gudoomiyaha oo maalintaas silanka bambaha bulshada onka baaqaw
bismillahi raxmaan raxiim magaa mibalere maxamed salaad yelere weliba ahaa gudoomiyaha tumunko gudoomiye dhalinyaro xaafadeed gudoomiyaasha yaa ahaa maarneedii geke weliba maarneedii qaabanqaabadii kajarne fourteen october waa maalintii xasuuqa zobe marka weliba aan ka baaqana bulshooyinta ka nool magaalada tambaydhabo gaar ahaan soomaaliya oo dhan weliba aan ka baaqana inyonahay la sameeyey baroordiiq banaanbaxa la sameey oo lahankaha isasuusiin la sameey yay ka baaqan gaar ahaan hadda weliba ka noolna magaalada tanbaydhabo weliba lana reer baydhabo beriyey waliba fourteen october waaye baroordiiqa jar may fadaanahan haddii ilaahay nagiisi lamada saahiraabnama inilin isku kooy isbartiimada baydhabo saas darteed si oo maarnadii liin xuso fourteen october dhibaatadii winaytii dadka ka deerti maarnadii waliba idin jeelnaa inay wada ajiibi doonto insha allah beri adilaaya idima lamada sac iyo isbartimada insha allah
halsanaa ku wareegatay markii dhigaag qaraxii sooba dhalinyar ahaantiin walyaabo ku xasuusantay maalintaas wallaahi maasha allah eed iyo eed weliwina ku xasuusana lankasta soomaaliya geeka xanuunka meelalmeelisruugiya ka deeri waliba ku xasuusana ku xasuusanaa maybu ahaa dhibaatadii zooba dhammaan bulshada soomaaliyeed ha ku deerti xanuun weligaan dhewna mae xasuus oo noo baabac doontona mae anaa dadkii la hadalow wiil oo maarneedii adeerkay dhalay ilaa hata bartiis may haaye oo dadkii luwaya ka jara may buu ahaa ma oo dhammaada korta xasuustiye insha allah mar welibana xasuusanaa doono waana saan xusa doono insha allah nam familigi ee ka jari qaraxisoob magaasha iyo
lankaasma weleraaye cali ibraahim maxamed iyo leraaye wallaahi ko kale lero oo mukhtaar lero siis dhaladanata jiran mukhtaarkii dhaawacmay laakiin caligii ilaa hata bartiis malhaay miligu bay hataa lan sheega kor male wallaahi xanuun wiigani raabtay ilaa dhowr beriye weydiyaani hataa haddii maarna miil islug kasow lala helow mislan miilolka duugi lala helow yan raadi iya raadiyaani wallaahi arrinteeda eeda fajacnin laati waan walwaay may buu xasuus wiigani raabtay
marka ka baydhab ahaan bay maalinta beryaya tumi afarta octoobar oo hal sano la kurooga markii qaraxii sooba ku dhiyay muqdisho oo soddon sideeda boqol iyo siyaadka qofka dhamadaayeen bal maalintaas reer baydhab ahaantiin dhiiga shabteen shucuurtay maalintaasi haytee wallaahi inta badan horta intii unanta kubaniya waliba badnaaba seenay muqdisho dhiiga shibaanay dad badan oo maarneedii hadda baydhabo kii kala nool oo dhiiga shibaan jara beesana kolley waliba tabar ee maarneedii bulshada oo dhan baa lagu aruuri taakuleen ahaan dadkii oo dhibaatada hadeerti guriyaalsho burbureen iyo dadkii maarneedaasho meeli ka dhamaadeen intaasiyo iyo ciyaal oo aqoon e waalidiintii oo meeli ka baxeen ogeykalan gacanta kaa wargaban lahayna hataa waliba jirtee mar weliba una xasuusan ciyaalkaasi una ciyaal badan hata gacanta mar weliba gacantaana diirahayd isku jarta laakiin dad una noo dadaal badina isku jaraan ununa kolley dadaalkan miyarayn haddii reer baydhawnana
musiibada muqdisho ku dheedi isagna baydhawi roogtaan marka ujeedka isaganba banaan baxaasan ma mayata muqdisho iyo baydhaba geeg walba mashal eh sada ada ogta meelo wala ku dhiyaangna reer baydhawe maarneedii ambadan muqdisho iyo baydhaba geeg hadii leera may bu ahaa waa horta markan koreyta dad dhiigoy dhacaan koena soomaaliya oo dhan hadiunana tan kalede muslimiin ba iska ena qof kasta maarnede muslum ena geeka ini oo maarne dhibaatisa deerta ada kuqoomamayto mise ada insheega ada ku damqata xaq waay hadiiba mar muslim usi eilanka maarnedii saas dartii hadana dad caadi awk iska yeenan soomaaliya hadiunana inkasii daran hadana geeka waaba dad un hilibkaan eh oo un niila dhaladi adeerkana dhali aadana dhali inaadan dhali baba ka dhammaadeenba marka xanuunka sidoo nin wada taabaday haddii una soomaaliyana
bara banaanbaxa ka baaqden dhalinyar ahaantiin markii banaanbaxga laku reeb waa walnahanis bambahow la qayliyow walbeese isan aruuridaanka taragalan jaraana oo ciyaalkii agoontoben la deersiyo
ha una taas hortaba wedni hal maalin reebna laakiin si goone unata beriyey isla beriyey unaan ku talagalnay maleh laakiin insha allah sidii hortaba un wedni iyo un wada doona hadii lahayd marnama reeba doonna laakiin isla beriye bershireedi wal unaan ka talagalnay ma jiraan ha marka dhalinyarada baydhabo ka nool ma inka baaqa lahayte waliba aan ka baaqay lankiba oo muslimnimada geeka jirshay ka jirta oo maarneedi geeka xanuunkaas bad dareemow wali igeeka waliba aan ka baaqay inio maarneedi maalintaas la wada xasuusnaada dadkii dhibaatada meelaha gudeertin lambalankiisu kasowna isku wargaba oo maarneedii geeka ciyaal badan oo dhibaato hadeersisino maarne geeka ahi awkoona gacantan kaayna jar ciyaal badanoo hoojo shaqaystayaal haayano oo maarne caseyli wal haayano maarne geeka lugaajo waayan hubnaasho waayan iyo iyo jar haddii maarneedii islaamnimo iyo muslimnimoba jirta may balena dadkaasoo dhibaatada hadeertii walaalogaanu marna ayla hilmaagnay maarneedii mar welba hal ku warqabay walbarashadiyo cayaalka iyo marnololyo inii laku warqaba iyo ka baaqana dilaan insha allah reer baydhabo iyo reer muqdisho ilaa dhammaan soomaaliya oo dhanba saasaan ka baaqan insha allah waayahay gebagabadii muqdisho qaraxyo badan ku dhiyeen bal qaraxa zoobo shileed iyo tume afartii octoobar dhihi baro oo kale may qaraxyadii horen dheenka barorday kuwa ay teenkan shileenka barorday wallaahi horta walbulak winga lere masiibo kasta koyta horta isku dhib badanta laakiin qaraxyaasha hore waa miilo oo bartilmaamada la fiirsado jari laakiin tansihey si toos waliba lagala fiirsay bulshadii haddana inka sii daran waliba dhibaato kala jira maarineedii masiibada meelideed haku deertii ee qaraxyaasha kala saasay manbadanayn laakiin hasuuq wilishay liin sheegna waana liin aragna iyo meelideed haku deeri hasuuqas dartiis marka walla hilmaamo korome qaraxyaasha kale wal oo handhoay korome ma hilmaamo koro badan waa mahilmaanta dadka dhaaftay insha allah marna ma kori doona dilaaya insha allah
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر arwada alaabgeryooga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsida iidoysida is aroosamadun waan istareyha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniinkuoytay alaabwareeg wayka oombahi ila waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootidoona haato iritoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alla aamin madoo hanku adeeg alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraana ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyaan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siinhaayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar ooyi oolmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhul huba hoo ala eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabix idaa ii hafiiskaa hanku edeegoymado arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin aamin alaabto fara badanoo moobilka ee arwo alla aamin iyo siinhayta madii an inyarsiinkuto taabada jiif itaaliyaan e oo orjinaal e jiif lamasheey jiif saddesheey jiif afarsheey oo hal inirig e likiinka suubiyaw m b f oo hatana baydhowlay likiinka suubiya wiliba fidha arbeedye bariime e sida sadadoor afardoor ii haano kala kuraasta hafiise miisaska iyo armaajooyinka hafiise ii
dhegeystayaal weli may baan ka guda jirnay barnaamijkaana kulanka warsan dhiiboogii hore iyo dhamag urdo hayna may baanu kula dareertana idaacadda warsan mawjada f m-ka siyeetun iyo siyeedibiisin lama megahertis mawjado gaagaaban iyo aalada life streamka oo isin guud ahaan kula dhegeysado kortaanga caalamka wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana eh afayka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada wadanka soomaaliya oo shirkiijo kismaayo iyo kuweeldhadeegna xiriirkanka gooyin dowladda federaalk soomaaliya iyo mayba uuse ku jawaabay shirjara ay isu geegka qobadi xafiis iyo beledkun baydhabo war dhowaantun ha ku bahi madaweynaaga maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare maybana wasiirka dastuurka koonfur galbeed waana ee afayka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada cabdulaahi sheekh xasan sheegay ini war laku xumaada eete ini madaxweyne waare use oo ku bahi waana si-eed in sheegay ini isu maabuun ku mid hayna golaha iskaashiga maamul goboleedyada korlamaad haatana sheegay ini maamul goboleedyada golagii iskaashiga lakasuubi axa axdiyadii shalgadiisnaa iyo baalk ahdeen taasoo usu sheegay ini eta toomaaba lahayn dulqaadada korna waarana an hayna ku xaqan leh ini isu ku hadala xubinnimadii golaha use oo ku bahi kol kala waa ku cabdullaahi sheekh xasan oo arrimoogaas iyo arrimo kale ku hadalaw
hadal ka soo baxay maanta oo taariikhdu tahay saddexa tobanka oktoobar iyo saddexa tobanka bisha tobanaad madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare waxaan rabaa waare maca kulli ixtiraam anoo aqoonsan usuul soomaaliyeed madaxweyne ummadda hirshabeelle haddana de haddii uu khalad sheego oo waxaan isaga usan shaqo kulan ka hadlo cidda waxaa shaqada ku lehay inay inagu jawaabto waa ku qasban tahay waana sababtiin wuxuu ka mid ahaa golihii iskaashiga aasaasayaashuu ka mid ahaa waxaan isla joognay shirka kismaayo bilowgii bishii sejembar waana wuxuu ahaa qabaqaabayaasha shirka kismaayo markaan xusuusto kumanakeyga gacantiisa ku qora kismaayo ka soo baxay madaxweyne waare anoo ku ixtiraamaayo isaga golahda u soo saaray isla subaxdii sagaal iyo tobankii sebtembar marka uu sheegay inuu golihii ka baxay golahaskaas isla maalintaa waxay soo saareen inuu xor yahay masiirka ummadda uu madaxweynaha u yahana meeshuu u arko dhan inuu isaga xor yahay laakiin golaha golihii ay ku raaceen ka bixidda uu ka baxay maadaama isaga qayaarkiisa uga baxay golihii waxay soo dhaweeyeen aragtidiisa shaksiga ah ayagoo ku ixtiraamaya mas-uuliyadda iyo shacabka oo matalo hadda marka waxaan maalmahan maqlayay soo idaacadaha localka ka hadlaayo dhahaya waxaan shirka golaha u socda ama nairobi uga socda ama kan lagu ballansan yahay garowa lagu qabto waa ka soo horjeedaa waxyaabahankaas waa ka xunahay madaxweynaha isagaa sheegay sagaal iyo tobankii bishii sebtembar inuu golihii ka baxay hadda mar hadduu isagu ka baxay golihina wuu aqbala ka bixitaankiisii laakiin mas-uuliyad kale oo master waare uu uga sii hadla golaha kuma dhaxla siduu isaguba sheegay inuu ka baxuu sheegay qofkuna ururka uu ka tirsanaa amba kooxda uu ka tirsanaa amba dowladda uu ka tirsanaa amba shaqaalaha uu ka tirsanaa ama xafiiska uu ka tirsanaa hadduu ka tago oo si qayaarkiisa uga tago xafiiskaas waxa ka socda isaga wax laga irsan maayo marka madaxweynaha markuu ku noqday xamar oo kismaayo uu ka yimid waxay joogtay kismaayo golaha nin waliba wuxuu ku noqday statekii oo madaxweynaha ka ahaa iyo shacabkii uu matalaya ku noqday iyo magaalada uu ka yimid laakiin madaxweyne waare wuxuu ku noqday muqdisho muqdisho markuu ka dego waare wuxuu yidhi hadalla runtii aada loola yaabay oo shacabka soomaaliyeed aada la yaabeen oo dhadhan qabiil lahaa madaxweyne waare muqdisho markuu ka dego wuxuu yidhi galmudug iyo hirshabeelle dowlo gaar ahaa degan mana yeelayaan waana waana dagaalamayan waxu dhigna oo dowladda dhexdoola dagaalamayan kelmado saasu dhigmasa idinkuba u rakorgaraysan isaga waa kii yidhi galmudug iyo hirshabeelle maaha eri maaha waa kii yidhi sax waa eri maaha dad bili-aami oo sharaf laha labada steed jooga laakiin kelmadiis kelmadaas waxay ahayd kelmad umade waa nin aqoon-yahana looga fadhin xilligan laba kun iyo sideed iyo tobanka annaga joogno mas-uuliyin waada yalkaaba fikirkiisay ahayd fikrad isagoo gaara golaha iskaashiga markuu kismaayo iskugu tegay si guud ayay aragti ku saabsan heshiiskii dowladda dhexe kala dhexeeyey ayagoo ka cabanaya fidin la-aan heshiisyo hore loo galay cabasho caynkaasay soo saareen sidii inaanay dowladda ilaa ay ka saxdo cabashadaas aan lasla shaqay karin lana hatiya xilka laakiin cid aan waarahayn oo dowladda cidda maamusho qabiil aragtay ma jiro madaxda kale deegaanaday ku noqdeen waxay sheegeen xiriirkii in la hatiyey beesha caalamka la qabsan soomaalida kalena u sheegeen shacabkii ay madaxdu ahaayeen u sheegeen ayagoo la sababeeyey oo heshiisyada dowladda la dhex dowladda ay fulweysta waari markaa isagoo qayaar reeanaga waxaan umalaynaya hadalkiisii maqdisho noogu dambeysay wixii ka dambeeya waxaan arkaynaa ninan dee waxuu sheegayo ama isaga awood u leeyaan ku sheegayna meelo kala cada iska saaran yahaan waa aragnaa xor uu yahay weli wuxuu doona inuu sheego afkiisa saa iskale laakiin golahaas kaa shiga anigoo ka xan runtii shacabweynaha hirshabeelle iyo dowladda inteeda kale mas-uuliyaddii uu ka haayo oo mas-uuliyad weyn ahayd oo guddoomiye ku-xigeen lagu sharfay oo iyada dadka uu betelayo lagu sharfayo wax laga siiyey guddoomiye ku-xigeen hore dowlad ahaanna waa u da-yaraa madaxweyne ahaanna biroo jiray oo shirka kismaayo markii uu imaanayay xafladda caleemasaarkiisii intii uu ka gaaray waa sugi waayo siday markuu kismaayo kasoo noqday dad xusuusataan oktoobar sanadka kadib inbaa la caleemasaaray marka wuxuu intaas isagu uu weli ka shaqaynayay oo ciidan weli la caleemasaarin oo si u fashala shirku uga qaybgalayay haddii ay la xumaadeen haddana xor bay u yahay laakiin kulihuu qofkii ka baxay waa ka baxay inta hartana qof baxay uma hadli karo magacaabidda afhayeenka uu soo hadal qaaday oo uu yiri waa sharci daro amba hirshada la waxay kamid tahay sida hadalkiisa hadda ku jirtay maanta oo saxaafadka uu soo saaray waxaa ku jirtay hirshabeelle inay kamid tahay golaha iskaashatooyinka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada sagaal iyo tobankii sebtembarna wuxuu yidhi hirshabeelle waxay ka baxday golihii iskaashiga dowlad goboleedyada marka madanuhu waxaan umalaynayaa waxa hore dhahay iyo wax wadda dhahayo inaanu ka warhaynin annaga ka warhayna oo la soconay si dhowna ula soconay waxaan u rajeynayaa wixii hadda ka dambeeya inuu ku ekaado mas-uuliyadiisa iyo statka uu madaxda ka yahay mar kasta anigoo ixtiraam u haaya dowladda uu madaxda u yahay iyo dadka uu madaxda u yahay labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexda laakiin mas-uul aan awoodi karin kelmadda yiri inuu difaacdo marka laga hadlaayo qofku inuu wax laydbalaayo iyada waxaa ahaan kara qof wuxuu yirishi difaacan kara hadduu bedelana inuu bedelay og laakiin misagaal markii muqdisho kusoo noqdana dhahayay waxaan aan ka haystaa galmudug iyo iyo hirshabeelle qabiil baa laga haystaa dowladda madaxda sare qabiilay ku haysataa erina maaha haddana sagaaliyo tobankii yiri waan ka baxnay oo dhantaada ayaan waxaan ka aragnay inaan la heshiino madaxda sare haddana saaka soo qoray oo sheegay in hirshabeelle golaha iskaashiga ka mid tahay waxaan rajeynaya shacabka ay matalaa inay bal odaga dib u feerayaan bo siday wax ka yihiin isagaa yiri waa ka baxay saaka isagaale haddana waa ka tirsanahay marka waxaan u xaqiijinayaa saxaafadda iyo ummadda soomaaliyeed oo dhegaysanaysaan oo daawanaysaba madaxweyne maxamed cabdiwaare golaha iskaashiga wuxuu ka ahaa gudoomiye ku-xigeen wuxuu ka ahaa asaasiyaashuu ka mid ahaa warmartiyeedka ugu dambeeyey mid gacantiisa ku qoray ahaa warkii warbarka muqdisho ka sheegan war isaga u gaar ahu ahay isaga markaas kaalla laba istiida soo qaatay iyadoo aan runtii markaaba khalad loo arkayo inuu hadda kala fadilo istiidyada madaxda sare dowladda iyo dowlad goboleeda qabiil iskuma haystaan deegaanna iskuma haystaan shaqo dadkuna marka shaqa ka dhexayso shaqada in lagu kala aragti duunaado waa wax normal ah marka ninka odagaa si uun isku dhaxyaa hadalkiisa ka muuqda waxaan rajeynayaa ummadda inay tala laftarkeeda bal inay dib u fiiriso oo haddee sidaasay ku matalana de waa ku ixtiraamayna aragtideeda mar kasta waxaa laga waxuu iska saaray xubinta uu ka ahaa haddii ilaahay yidhaahdana waa booskiisi waa la buuxin doonaa marka in laysku tago sharka ugu horeeya qofkuna meeshuu ka tago xafiiskuu ka tago kama hadli karo marka kaliya waxaa rabaa inaan inaan ugu caqli celiyo madaxweynaha hirshabeelle inuu inuu ku ekaado hirshabeellihiisa iyo ciddi kale wax kala dhexeyn haddii afhageen dowladda federaalka uu yahay oo dowladda federaalka ay magacaabatay afhageen ayadana waa in ofishal laga soo dhigo dhibna lahaa waa dowladda dhexe iyo annaga wax waa laysku khilaafay wadaadalna waa noo socdaa dabcan wixii hadda ka dambeeyana masiirka ummadda soomaaliyeed meesha looga hadlaayo oo golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka miiska ugaba wada hadlayaan arrintaas soomaaliya wayaar kama soo muuqa doonyo oo hadda wax taageerayaashu iska noqdeen soo madaxaha marka waa ugu hambalyaynaya taageeradiisa dowladda taageerasha dowlad kamid noqday waxaa nooga digayaa shaqooyinka uusan isagu lahayn oo haddii wax la magacaabayo iyo haddii shir la qabanayo iyo haddii warmuftiyeed golaha ka soo baxayo isagana lama warsanaayo goladana hadde golo markaad maqasho gola nin maaha oo waa dad isu yimidoo badan laakiin yaara waa nin waa nin ka tegay golaha ka baxay marka waxaan rajeynayaa inay caqli celi doonaan dadka inta kale oo mas-uulka u yahay iyo shacabkiisuba waxaan ku ixtiraamaynaa aragtidiisa waxaan ku ixtiraamaynaa shacabka uu madaxda u yahay wixii loo doortaybana ahaa meesha uu u arko dan danku hirshabeelle meeshay ku jirto inuu shacabkaa ku hogaamiyo wixii u doorteen bay ahayd laakiin isku dhexyaaca iska dhaafiyo oo marna wuu dhihin waa baxay marna waa ka mid ah uu dhihin wixii sharciga ahoo la qabanayo golaha wuxuu leeyahay constitution uu leeyahay uu ku dhisan yahay constitution golahana haddee qofkii ka baxaayo tala ku malahaan kariyo waa siduu u baxay madaxdiisu kamid ahaa asaasaan horu sheegay laakiin wuxuu maanta ka dambeeya amba sagaali tobankii sebtembar markuu isaga ku dhawaaqay inuu ka baxo wixii ka dambeeyey isagana wax laga warsamahaynin golaha golahuna hirshabeelle arrimahooda kama hadlayno xaqna uma lihin inaan ka hadlayno mana ka hadlayno waxaanu ku ixtiraamnay isaga shalayna marka madax laga dhigayo waxa madaxda laga dhigay decisionka dadka uu matalo yahayna dee nin iska socdo madax lagama dhigin marka decisionka uu ka hayana waa kulay waa ka misgareeya golaha waxaan uga digaynaa waxyaabaha marka mar walba waa intaan xusuusto laba jeer ilaa saddex jeer buu ka hadlay arrimaha golaha uga fiinaa tawaare waxaan warkayga kusoo gabagabeynaya waare isagaa ogeexi ku qasbay inuu inuu isdhiibo isu dhiibo dowladda isagoo dhahayay marka hore isdhiibidda waxaan ka wadaa waxbaa naga hadlaysan waxbaa naga ka dardaray iyo mahmaadiisii yaabka laheed oo erin ma lihin uu dhahayo ee libaaxana marka hadde libaaxnimadu waxa rabta haddii la sheegto in libaax loo akaaday u baahanta marka waa arrin isaga u taalla kaliya waxaan caddaynaya ummadda soomaaliyeed ma caddaynaya inaanay weero waxba ka qabsan golaha golahana sidoo kale ixtiraam uu haayo hirshabeelle iyo isteedka iyo shacabkiisa xaqna uu leeyahay xilligan meeshu isagu ku hogaaminayo oo dowla heshiinayo iyo hadday la dagaalayda laakiin ifka uu saaki sameeyey warqada khaladka uu soo saaray qole aysan ka tirsanayn waxay lamid tahay isagoo ka tala bixi tegey yacni meel gobol uusan isagu joogin oon isaga loo dooran oo uusan waxba ka ahayn isoo amar ka bixi tegay amba ra'yi ka dhiibi tegi kala mid tahay marka intaas ku saabsan shirkiga jaraa'id
maasha allah markabkan wiinan badana michael yaabti maalmoon koob maana muqdisho lay roogay markabka hiridoona markaatalay ku haay mujjay markab buu markiinku horaytiyo markab wali bilo muqdisho lahaan roro baday usle malaka marmar bartamee ku reebow iska baydhawo dhanweda boqolaal baqaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ew calaamadu hormar lay dheh afkaha kulubati baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow suugii bakaari hirin qalabkiya hadaay barma baradamba bahanaqoy baqaar baabshay inhaynuu baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow dekadii banaadiraa baabuurtiis iska badbaalgalinyin buyalahasiyay
dhegeystayaal wilimey baa noola dareertaana idaacadda warsanga mawjadii f m siyatin iyo siyadibiisan lama megahertis iyo weliba mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamka oo guud ahaan ku dhugunsado kortaan caalamka iyo waxaan in dareeraan wararkiinka dambooy boog oogii geeka ku dhihi beledkun baydhawo tirada iyo maraayanga dhimashada iyo weliba dadka dheebtay ee isbitaalka la dhikay iyo musharax madaxweyne sheekh mukhtaar roobo cali mansuur oo booqasho kakooy fidnimaadun cisbitaalka waana habooqadaay dadkii dheebtaha deertii cisbitaalka ka jara yo hatamay baa ka hormaro doonee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo geeka ku qiibgalay munaasabad lakishiid dhikaay dhismow cusub oo lakusuubi lafadaw xaruntii murtida iyo madadaalada longorada jari berisamaadkii national theatre meelina hadallo kooban iyo ku jeedii oo usuon dhegeysada tan
runtii waa maalin weyn oo muujinaysa inaan isu isu taagnay inaan isu taagnay inaan dalka aan ku marsano xisaasi runtii waa qolay ka turjumaya inaan isku tarsano inaan dib u soo celino bilicdii iyo quruxdii dalkeena uu horu lahaa inaan isku nashaqo oo aan dib u soo marayno ama aan dib dhisano dalkeena maanta waxa weeye waa maalin weyn oo muujinaysa inay maanta ka bilaabatay national theatreka hortiisa kooxaha bulshada iyo madadaalada hore loo horjiray inaan dib u dhisayno kadibna aan ku xujinayno dhisma dhismayaal badan oo magaalada muqdisho ah iyo guud ahaan dalka meel walbaba oo runtii ka soo gaaray soddonkii soddonka sano ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii kasoo guddigii soo qaba taagay hawshaan oo ka soo shaqeeyey insha allah waxaan rajaynaynaa muddo sagaal bood gudaheeda ah inaan ku dhammaystirno mashruucan oo golahan ifil madadaalada ay ku soo noqoto siday ahaan jirtay oo heesihii iyo farkii iyo suugaadkii aan dib u soo nooleeno iyo masrixii dibna u soo celino guud ahaan intii naga maqan ee hubalada waa baryahay insha allah gulayaan waa mahadsantihiin
sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed gaasi iyo geeka reedanka nagdi magaalada garow ee caasimada maamul goboleedka puntland usoona warbaahinta unku warramay safarkii uso unkumoqonay banaanka magaalada garow intuusahaanka nagana ka hor maybana warbaahinta in sheegay dogon
muddo ku dhow toban beri ayaan waxaan u maqnaa safar shaqo magaalada nairobi dabcan waxaan isku soo aragnay meeshaas beesha caalamka qaybo kala duwan ama safaarada ha noqdaan soomaaliya qaabilsan ama hay-adaha caalamiga international n g oska soomaaliya arrimaheeda khuseeya dabcan waxaan kala hadlayna waxay ahayd waxay danta caamka ah ee soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan puntlandba dabcan howlo badan bay dalka ka wadaan marka safarkaasi wuxuu ahaa safar guul ah safar shaqo wanaagsan dabcan wakti aan ku talagalo wakti ka badan bay nagu qaadatay laakiin waxaan isleeyahay wax badan oo wanaagsan ayaa ka soo baxay puntland u wanaagsan soomaaliyana guud ahaan u wanaagsan marka waan ku faraxsanaha waddankii oo nabadah oo wanaagsan inaan ku soo laabto iyo waan kula qabaa mahadnaqa adkaynta nabadgelyada iyo difaaca dalka cid kastoo ku howlan ama noqoto ciidamadan ha noqoto ama dad shacabka reer puntland guud ahaan iyo gaar ahaan dowladdu shaqada ay ka hayso adkaynta nabadgelyada midnimada iyo difaaca puntlandba waan ka mahadnaqayaa runtii marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin mar laba soo dhoweynta guul iyo khayr baanu rajeynaya puntland iyo soomaaliya o dhan waa mahadsantihiin
dhegeystayaal mayba hadeernay gabagabadii iyo weliba gudaanadkii barnaamijkaana kulanka warsang mayba hasiin koobo doonee wararkii inka dambooye ee una ku helaanay isbitaal wiinaaga beled kunbaydhow dhimashada markii liska dari guud ahaan haani lisheeni dhiibtahaya isbitaalka oo deeraayeen soddon iyo saddex qof oo toddoba ku mid eh iyo markaas ku amuudi itumi iyo saddex qof oo dhimashe oo meeliyo boog ogdika qobsatiiba nafbadhulong la dhiina linis jeymayba nagadeena labaatan qof iyo geeka ka amuudi boog oogii ku dhii hotel bilan iyo weliba makhaayada beder ee beledkun baydhow dheebtana mayba ilaa hata isbitaal wiinaaga yaale labaatan iyo weliba saddex qof dheebto berje wayba waa ahaano eedon doronga howlwadeenada cisbitaal wiinaagana mayba sheegeena ini haan culus iyo warbaahinta la wadaagi doonaan si wadhanku qabada binaanka isbitaalkana ku noogi sidoo kale musharax madaxweyne inteegan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tan iyo toddobaada nofembarna in isan rooro fadaw sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur yaa deeri isbitaal wiinaaga beledkun baydhabo waana musharaxgii inka horeeyey ee seeda isbitaalka tan iyo casarkun markii boog ogo ku dheeyadii isbitaalkana dadka dheebtay eed lahanka daldalay isona aan sheegi ini dadka dheebtee ee eedkan daron iyo markaas walan qobada doonaan dadkii amoodini ilaahay aan ku toogay in iyo janaadii fardoose ee ku waraabiye dhegeystayaal guud ahaanba barnaamijkii kaana uu kaaska dabariday waana hasiinbi hilaal shaab shucayb ana oo dalmar eena siina dareeriyaay sanaadana u suniinkada daayaa iyo bilaal hilaal intaa kaaf meeraan intii barnaamijkan koolato ee reedanku kulamo doono dhegeystayaal mis huraano hiraabtanin etahoo adheeroobo hamiin faylaha bari gala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu